إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faah-faahin ayaa ka soo baxaysa weerare ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ka kala dhacay gobollada shabeellada hoose iyo bakool cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay saaxiibo yihiin xasan sheikh ayaa sheegay in dowladda federaalka uu ku fashilantay dagaalka madaxdeeduna ay ku kacayaan safarro xad dhaaf ah iyo musuqmaasuq xarkaha goostay dowladda ethoobiya ayaa sheegtay inaysan dib uga laabanaynin heshiiskii ay la gashay muuse biixi ee ay ku xalaashatay qaadashada badda soomaaliya cudurka shuman biyoodka ayaa ka dilaacay gobolka shabeellada dhexe kaas oo ay dad u geeriyoodeen rag kalluumaysato ah ayaa muddo bil ka badan lagu la-yahay xeebaha magaalada muqdisho walaayadda islaamiga ah hiiraan ayaa soomo dhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed ayaa cabsi badan ka muujiyey xoga soo baxaya oo sheegaya in ciidamada xabashida ethoobiya doonayaan inay ka baxaan soomaaliya maamulka somalilan ayaa maalgashadayaasha ethoobiya ugu yeeray ka faa'iidaysiga kheyraadka soomaaliya muslimiin aad u badan ayaa qeybo ka mida yurub ka sameeyey isku soo baxyo ay uga soo horjeedaan gumaadka yuhuudda ka wado qasa دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ka kala dhacay gobolada shabeellada hoose iyo bakool ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo xalay qarax lagula beegsaday deegaan dhacduleedka xudur ayaa waxaa qaraxaas ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka mid ahaa ciidamada qaraxa lala beegsaday ayaana halkaa ku dhintay halkaa sidoo kalena uu mid kale ku dhaawacmay dhanka shabeellada hoosena faahfaahinno ayaa kasoo baxaysa khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee ku sugan buulomareer kuwaas oo ay xalay weerar ku qaadeen rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ku dhaawacmay dagaalka xalay ka dhacay degmada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay saaxiibo yihiin xasan sheikh ayaa sheegay in dowladda federaalka ku fashilantay dagaalka madaxdeeduna ku kacayaan safarro xad dhaaf ah iyo musuqmaasuq xarkaha goostay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali cabdiraxmaan cabdishakuur ergeygii arrimaha abaaraha ee xasan sheekh haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay xaaladda uga sii dartay xilli mudaxileedka xasan sheekh uu hadda wixii ka dambeeya soo yaraanayo wuxuu dowladda federaalka ku eedeeyey qodobo dhowr ah oo u badan waxyaabaha bannaanka yaalla ay dadku ka cabanayaan iyo gebidhacleynta dhanka siyaasadda iyo fashilka ammaanka iyo dagaalada howlqabadka madaxda dowladda federaalka ayuu ku sifeeyey inuu kusoo ururay safarro micno darro ah kadib markii uu lumay itijaahii siyaasadeed ee dowladda federaalka tahay dhinaca itijaah siyaasadeed dalkii uusan lahayn xaaladda amni oo la dagaalankii al-shabaab oo istaagay madaxdii oo iska noqotay dad uun safar isaga jira tusaale ahaan madaxweynaha keliya shan safar oo isku xigta ayuu magaalada nairobi ku tegey toddobaadkiina dhaafay saddexda madax ee dalka ugu sarreysa ayaa nairobi isku dabamaray waxaa kaloo intaa dheer musuq aad u baahay oo ay dadkii ka cabanayaan waxaas oo dhan waxay keeneen in uu dalkii u muuqdo in uu yahay mid rajo aysan ka soo bidhaamaynin wuxuu sheegay in dowladda federaalka aysan lahayn tiirarka lagu qiimeeyo dowladnimada oo ay ugu horeeyaan awoodda kartida iyo aqoonsiga wuxuu xusay in labada tiir ee hore ay muddo raadinayeen ilaa ay haddana la' yihiin balse uu meesha ka baxay halka tiir ay haysteen oo ah aqoonsiga shisheeyaha waxaa gebi ahaanba lala tacaalayay in la helo dowlad awood leh iyo dowlad karti leh laakiin halkii wax aan hayne ee ahayd dowladdu inay sharciyad leedahay ayaa meesha laga saaray sidaa la socotaan madaxdii laanta fulinta ugu weynaha madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dowlad goboleeda marka laga reebo puntland waxay isku raaceen in dalka la joogi karo doorasho la-aan oo wax sharciyadaba aan loo baahnayn oo madaxda dowlad goboleedyadu ay iska ahaan karaan madaxweyneyaal iyadoo maandatekoodii iyo muduxuleedkoodii dhammaaday oo wax doorashaa aan la qabanin waa xaaje ugub nagu ah isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in guddoonka baarlamaanku ay noqdeen dad u jilbaxiran madaxda dowladda federaalka sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanadu ay noqdeen kuwo danahooda shakhsiga ah raacda iyo qaar musuqa ka shaqeeya
xildhibaanadiina kulli intoodii badnaad waxa uun ay ka shaqeeyaan danahooda ayaga u gaarka ah oo ayaga tooda ayaa la raacdaa hadday tahay mid xil lagu sasabay hadday tahay mid xoolo la siiyey hadday tahay mid dhul hanti qarana lagu laaluushay haddii ay tahay mid la yidhi waxaad ku jirtaa liiska doorashada qof iyo codka soo socda ee halka deegaan ah oo muqdisho lagu oo waxaa ka maarmaysaa in dowlad goboleed doorasho lagaaga soo sameeyo gobolkii banaadir oo dadkii u badnaa soomaalida ay ku noolaayeen waxqabadkiisii asagiina waa gabay dadkii waxaa lagu mashquuliyey degmooyin iyo qabiilo kale leh ayaa tihiin tusaalooyinka uu soo qaatay fashilka dowladda federaalka waxaa ka mid a dhibka ay ku hayso bulshada magaalada muqdisho muwaadiniinta aan la kulmay ee qeybaha kala duwan kulli waxay ka cabanayaan canshuur xaddaaf ah oo aan la garanaynin jahabka ay ku dhacdo sababtana waxaa ugu wacan inay canshuurtii qaadayaan shirkado gooni ah bannaankan lagu kala goosto wixii dadka laga soo qaaday oo magaaladii bullaacado miiran ay tahay jidadkii ay markii roob dao xirmayaan oo meel la mara aan la arkaynin dadka ay hal saac isaga safrayaan magaalada gudaheeda oo ammaankii aanan horumar intii la keenay dhaafshiisan aan lagu daraynin taas waxay tahay macnaheeda canshuurtaasu inay tahay canshuur aan sax waddo saxa ku dhicin cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in lacagta bulshada baadal looga qaado guryo looga dhisto dalka iyo dibadda dowladda xasan sheekhna waxa uu ku sifeeyey mid dhankaasi uga liidata dowladdii ka horreysay rajiimkii hore waxaan ka qayli jirnay dhalinyar yar oo securitiga ku jira oo dabaqyo waaweyn dhistay oo hanti tabcaday maanta waxaa soo baxay kuwa ilaha dhaqaalaha jooga oo isugu faanaya hantidii qaranka meeqa guryaad xamarku leedahay meeqa dhismaa kaaga dhisan nairobi meeqaa istanbuul ka iibsatay dhallinyaradii waxay noqdeenba kuwo isugu faanaya hantidii qaranka ee la boobay ina warsame ayaa xusay in diblomaasiyadda dowladda federaalka ay noqotay mid ka safata waddamada muslimiinta wuxuuna soo qaatay tusaalaha fal ay samaysay dowladda federaalka waxaa la mid ah in diblomaasiyaddeenna iska noqoto safiir walba meeshuu joogo inuu asaga go-aan ka gaaro oo waxaa dhacday in qadiyaddii sarabanitsa aan ogeyn ee lagu xasuuqay kumanaan kun ee muslimiin bosniya ah in ay dowladda soomaaliya codkeedii kala dhuumatay ay ku taageeri lahayd dadkaas taas waxaa keenaya inay siyaasadda arrimaha dibadda wax itijaaha iyo wax directiona lahayn waxaa la mid ah warqadaha isdabayaacaya marna lagu xiraayo xafiiska unsom marna la leeyahay maaha sidii loogu talagalay hadalada soo baxaya la leeyahay amisom xilligaasay baxaysaa sanadka dhammaadkiisa haddana leeyahay madaxweynihii kenya uu leeyahay soomaaliya hadday ka baxaan amisom waa gacanta waxay u gelaysaa al-shabaab oo sidii asaga inuu wakiil naga yahay oo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay ku jirto sanadkii saddexaad ayna ku soo ururtay sharikad shakhsiyaad leeyihiin dowladdu waxay ku jirtaa sanadkii saddexaad waxaa u harsan mudaxileedkeeda labada aqal iyo madaxweynaha waxaa ka harsan sanadii dhowr bilood markaad dhegaysato xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ama kuwa ugu dhow ee xisbiga madaxweynaha ah waxay dhammaantood kuu sheegayaan dowladdii inay noqotay shirkad yar oo in kooban oo ehel iyo qaraabaha ay ka taliyaan laakiin madaxweyne cid kor wax kugu sheegtaa ama kuula dhiirataa ma jirto
dhibaatooyinkaas uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ahaa kuwo soo jiitamayay xooggooda tan iyo markii uu xasan sheekh fadhiistay madaxtooyada waxaana isweydiin mudan ilaa intee ayay shacabka soomaaliyeed diyaar u yihiin inay usii adkaystaan xadgudubyadaas dowladda etoobiya ayaa sheegtay inaysan dib uga laabanaynin heshiiskii ay la gashay muuse biixi ee ay ku xalaashatay qaadashada badda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
magaalada adis ababa ee waddanka itoobiya waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay badda soomaaliya kaasi oo ah wadahadalladii labaad oo si gaar ah looga arrinsado badda cas kulanka oo uu soo qaban qaabiyey machadka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya ayaa lagu muujiyey sida ay xabashidu horor ugu yihiin badda iyo beriga soomaaliya waxaana halkudhig looga dhigay baahida iskaashi goboleed ee badda cas jacfar bedru madaxa fulinta machadka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in badda cas ay muhiimad weyn ugu fadhiso itoobiya islamarkaana aanay suuragal ahayn inay ka tanaasusho xiriir taariikhi ah ayaa ka dhexeeya itoobiya iyo badda cas itoobiya weligeed waxay halgan taariikhi ah ugu jirtay badda cas waana arrin ku xihan jiritaankeenna dalal daris nala ah waxaa ka go-an inay meesha ka saaraan doonisteena badda cas sidaasi ayuu yidhi jacfar bedru oo ah madaxa fulinta machadka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya mas-uulkan itoobiyaanka ah ayaa sheegay in kuwa uu ugu yeeray cadow inay maalgeliyeen sidii meesha looga saari lahaa heshiis beenaadkii uu abiy axmed la galay muuse biixi si ay u qaataan qaybo muhiim ah oo ka mid ah badda soomaaliya madaxda itoobiya waxay fagaarayaasha la taagan yihiin in iyaga iyo soomaalida uu ka dhexeeyo dagaal taariikhi ah halka madaxda dowladda federaalka ay golayaasha kaga dhawaaqayaan in itoobiyaanka iyo soomaalidu ay walaalo yihiin iyagoo dhaleeceynaya taariikhda dagaaladii xabashida lala galay oo madaxda itoobiyaanka dhankooda ay ku faanayaan dowladda itoobiya ayaa aad ugu celcelinaysa mowqifkeeda ku aadan qabsashada badda soomaaliya waxayna aqoon-yahanadu sheegayaan inay il ka aragtay murankii hadda ka hor kenya ay gelisay badda soomaaliya kaasi oo ugu dambeyntii kenya looga tanaasulay dhulbadeed aad u baaxad weyn madaxda dowladda federaalka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay aad u yareeyey ka hadalka xadgudubka itoobiya ee badda soomaaliya iyadoo taasi ay jirto ayaa waxaa habeen horeed xasan sheekh dhegihiisa lagu dhibciyey fariin ka timid madaxweynaha maraykanka jo baiden oo uu siday xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi taasi oo sheegaysa in xasan sheekh uu hoos u dhigo xiisadda kala dhexaysa itoobiya cudurka shumanbiyoodka ayaa ka dilaacay gobolka shabeellada dhexe kaas oo ay dad u geeriyoodeen cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in deegaano horle lagu arkay shubanka kaasoo horay uga jiray jawhar mahadda iyo xawaadley xanuunkan ayaa hadda ka dilaacay degmada aadan iyo baalle ee gobolka shabeellada dhexe goobjoogayaal ayaana sheegaya in qofkii uu cudurkani ku dhaca loola cararaya muqdisho halkaasoo wixii ka dambeeyey markii ay dib uga gurteen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanu ka jirin adeega caafimaad laba goob addoomiyiga magaalada ah ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay cudurka shuwan biyoodka ugu geeriyooday laba qof halka ay jiraan dad kale uu cudurkani soo dhitay islamarkaana aanan awoodin qarashaad ay gaadiidka ku kiidhaystaan madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar uu tagay aadan yabaal isku soo sawiray xarunta caafimaadka oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad ku daweyn jirtay isagoo sheegay inuu furay uuna dhisay xaruntan ilaa iyo haddana ma jira wax daawo ah oo la geeyey rag kalluumaysato ah ayaa muddo bil ka badan lagu la-yahay xeebaha magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan muddo bil ka badan ayaa waxaa nolol iyo geeri lagu la-yahay rag kalluumaysato ah oo deganaa degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir raggan oo saddex nin ah ayaa badda ka galay xeebta muqdisho waxaana ilaa iyo hadda baadagoobaya ehelada kuwaas oo tilmaamay inaysan wax war ah ka haynin raggan waxay ka warrameen xilligii uu wardambeysay iyagoona sheegay inay ugu shaki qabaan suurtagalnimada inay maraakiib shisheeye afduubeen amaba ay si kale wax ugu dhaceen xaasaska raggan badda lagu la-yahay iyo ehelada ayaa subax walba tagay xeebta iyaga oo baadagoobaya waxayna sugayaan inay mar uun soo laabtaan ama wax akhbaar ah ay ka helaan waa kuwan qaarkood oo la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixinaya sida ay u waayeen raggan iyo goorta ugu dambeysay faraad adii labaatan iyo saddexdeeday naga tageen kalluumaysiya u baxeen wiilasha ilaa hadda nolol iyo geeri laguma haayo wax oo la raadiya hadda oo dhaqdhaqaaq la muujiyina maba arkinbo alxamdulilah shukr yacni ummadda islaamka waxaa ka codsanaynaa meel walbay joogaan inagala soo xiriiro saddex carruura u haayaa wiilka kale dumaashigee waay maxamed cabdulaahi allah wiilka kale habiraa u ahay maxamed daadir sakriyaa la dhahaa hadda waa kaasa aniga asig wadahadalna dhex mara xoogaa shaqa inuu aadaayo shaqaa ku baxay hadda waa kaasa badda uu aaday markuu aadaayana igu dambaysa aragtidiisa maalin siddeed soco isoo waxay lix saac coodhaa badda aadi rabaa ogow sidii uu ku baxay ilaa hadda uu ku maqan yahay marka saddex ragaa badda noogu maqan oo walaalahayga marka waxaa la la'yahay bil iyo siddeed maalmood aa la la'yahay marka bisha afaraad laatii saddexdeeda ilaa abtiina warna ma laga haayo welibaad goobkiiyo niyaddii aan ku jirnaa waxaan baaqaynaa inay nala raadiyaanoo nala baafiyaante maalintaasna waxaa la sheegaaya badda inaa maraakiib wareegaayeen oy wax guraayeen oy ku dhex jireenaa la sheegaaye oo laga haayey marka inay haystaan ma sheegi korno wiilashii inay dad kale naga aftuubteen ma sheegi korno maalmihii lasoo dhaafay waxa ay si soo tarayay dadka lagu waynayo xeebaha soomaaliya kuwaas oo qaarkood ay badda laqday kadibna la helay meydadkooda halka qaarka kalena nolol iyo geri lagu la'yahay inkastoo arrimahaas oo dhan ay jiraan haddana waxaa jira in kalluumaysatada qaar ay badda ka qafaashaan maraakiib shisheeye oo la aado waddamadooda sida ay sheegeen dadka qaar walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka kaasoo lagu soo bandhigay degmada buqa qable iyadoona wilaayada islaamiga ee hiiraan ay usoo dhoweysay si heersare ah askarigan ayaa sheegay inuu ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka kuwooda loo yaqaano boolis militaro ay dowladda federaalka u xil saaratay inay dumarka ka dhigaan xijaabka iyo niqaabka isaga ayaa sharaxaya arrimo badan oo ku saabsan waxyaabihii uu soo maray askarigan ayaa ka warramaya siduu u galay ciidankii uu ka tirsanaa magacayga nuunu dowli daawud ciidankii waxaan ka raacay baladweyne walaa mid walaalka igu dhiirigeliyey inaan hor raaco oo la shaqeeyo waxaan meeljujo waxaab kuu mataraysaa ciidankaa kusoo bir saasoo ugu raacay marka baladweyne waana laga qaaday amara na laga dejiyey xeradaas waxaa la dhahaa damaayo waxaa noola qaaday yuwando tababaraa noola qaaday adigo wax soo cunay oo urdi karin dhibaatada taasaa ugu xun tababarka marka noola dhammaaday waa xamar ana laga soo dejiyey xamar marka nala soo dejiyey magaalada ka shaqaynayn boolis militariba ilaa jigboontiyadaa joogi jira waa ilaa waxaa ka qorshaysta inaa iskiga soo baxo oo waalidiinteeda la soo xiriiro waxaa ka qorshaysta oo ayaga dhan iskiga soo tagaba ilaa waxyaaba badanaa iska jira waa anigoo muslimna shalay ordooba haddana muslimnimadii kusoo noqdo walaa aad iyo aad waa ugu faraxsanaa maadaama a imaaday oo sideedii hore kusoo noqday walaa waxaan kula talan lahay meel alle meeshaa joogtiin waxaa adii leeyahay tababadu aad i furuntahay soo dhiiba imaado dhowaan ayay ahayd markii wilaayada islaamiga hiiraan lagu soo bandhigay askar ka soo gostay dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed ayaa cabsi badan ka muujiyey xoga soo baxaya oo sheegaya in ciidamada xabashida ethoobiya doonayaan inay ka baxaan soomaaliya maxamed aamiin ayaa ka waramaya iyadoo ay isa soo tarayaan xogo militari oo sheegaya in ciidamada etoobiya ay ka baxayaan soomaaliya dhammaadka sanadkan dowladda federaalkana xaqiijisay in arrintaasi ay xaqiiqo tahay ayaa waxaa war deg deg ah soo saaray maamulka koonfur galbeed oo isagu gebi ahaantiisaba ku tiirsan xabashada etoobiya war ka soo baxay madaxtooyada beedhabo oo saxaafadda loo diray nuqul ka mid ahna uu soo gaaray warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa ka muuqanaya baqdin badan oo uu maamulkaasi ka muujinayo bixitaanka ciidamada etoobiya maamulka lafta gareen ayaa sheegay inaysan ka warqabin meel ay etoobiyaanku ku baxayaan waxaana xogaha soo baxaya ay ku tilmaameen wax aan xaqiiqo ahayn oo marin habaabin ah war-saxaafadeedka ayaa lagu ammaanay ciidanka xabashida etoobiya ee duulaanka ku haysta qaybo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya waxaana lagu yidhi ciidamada etoobiya waxay hayaan howl adag waxaana ugu mahadcelinaynaa baa lagu yidhi ka qayb qaadashadooda howlgalka wax loogu yeero nabad ilaalinta waxayna sii wadi doonaan ayaa lagu yidhi inay sii joogaan oo ay doorkooda ka qaataan gobolka hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa caleemasaarkii siciid deni afar biloodna laga joogo ka sheegay in maamul goboleedyada uu ugu liito waxa uuna sheegay in isagu uu ka gudbay darajada in muqaabaraad etoobiyaan ah loo soo diro ay xogo ka qaataan awaamiirna siiyaan waxa uuna sheegay in xabashidu ay haystaan oo ay madaxtooyada irideeda u fadhiyaan maalintii uu madaxweynaha hadlayay yaa nin isoo wacay wuxuu yidhi madaxweyne madaxweynaha wuxuu sheegay ma maqashay waay maya wuxuu yidhi waay dowlad goboleedyadu canaantay weliba adiga inuu ku jeedaan u malaynaya muxuu yidhi waaye wuxuu yidhi waa la soconaa kuwa mukhaabaraadka hadda kula shiraaya deegaanadooda inay yihiin war ma ahaan dhahay aniga aniga arrintayda mukhaabaraad waa gudbisantaan dhah mukhaabaraad nin la shiraayo waa nin aanba waxba ka joogin aniga iridaydayba fadhiyaanaan dhahay aniga maahaan dhahay raggaas kala laystaa aniga xaalkayga mukhaabaraad waa gudbisan yahaan dhahay mukhaabaraad nin oo aanba lala joogin oo hadda dad loo soo dirayo soo maaha aniga muqaabaraad ma waa isla joognaabaan dhahay iridayba ii fadhiyaan maxaa muqaabaraada waa kaa qaldantaan dhahay qoorqoor iyo waxa la haysta dani iyo waayaan dhah oo mukhaabaraadka loo soo dirayo etoobiyaanka ayaa lagu eedeeyaa in iyagu ay samaysteen maamul goboleedyada si ay soomaalidu ugu kala qaybiyaan danahoodana ugu fushadaan iyadoo haatan ay xaaladdu marayso in maamul goboleedkii ugu horreeya uu ka xumaado bixitaanka la sheegayo ee xabashada etoobiya isagoo doorbidaya inay sii haystaan magaalooyinka ay ka qabsadeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maamulka somalilan ayaa maalgashadayaasha ethoobiya ugu yeeray ka faa'iidaysiga kheyraadka soomaaliya cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya cabdirasaaq ibraahim maxamed oo ah wasiirka maalgashiga iyo dekedaha ee maamulka somalilan ayaa wareysi uu bixiyey ganacsatada iyo maalgashatada ethoobiyaanka ugu yeedhay inay usoo degdegaan oo ay ka faa'iidaystaan kheyraadka ka buuxa badda iyo beriga soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo wasiirkan oo wareysi gaara siinaya wargees ka soo baxa waddanka ethoobiya ayaa xusay in maamulkiisa uu aad u daneynayo maalgashiga dadka ethoobiyaanka si gaar ah dhinacyada kalluumaysiga beeraha iyo saadka kale waxaan ku dhiirigelineynaa maalgashatada waddanka ethoobiya inay ka faa'iidaystaan mowqican istiraatiijiga ee somalilan kaasi oo u sahlay inay si fudud ku gaaraan biyaha badda oo kheyraadkeeda sidii la rabay aan looga faa'iidaysan waa sida uu wargeyskan ka soo baxa dalka ethoobiya ku yidhi cabdirasaaq ibraahim oo ah wasiirka maalgashiga iyo dekedaha ee maamulka muuse biixi wuxuu soo bandhigay in deegaanada maamulkiisa ay dowladda ethoobiya uga bannaan yihiin fursado shaqo iyo kuwa ganacsi oo fara badan oo ay ka mid yihiin kalluumaysiga isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in hadda maalgashayaal badan uu ka soo jeeda ethoobiya ay ganacsiyo ku leeyihiin deegaanada uu ka arrimiyo balse ay jeclaan lahaayeen in shirkadaha waaweyn ay soo gaaraan deegaanadooda hadda maalgashayaal badan oo ethoobiyaana ayaa ku howlan ganacsiyo yaryar iyo kuwa dhexdhexaada oo kala duwan balse waxaan rajaynaynaa in shirkadaha waaweyn ay yimaadaan oo maalgashadaan mustaqbalka ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka maalgashiga iyo dekedaha ee maamulka somalilan dhaqangalka heshiiskii xaaraantaha ee uu maamulkiisa ethoobiya ku siiyey qeybo ka mid ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed ayuu sheegay in ethoobiya uu faa'iidooyin dhaqaale oo badan u horseedi doonto markii ay madaxda maamulkani u gacan haatinayaan maalgashatada ethoobiya waxaa dhanka kale deegaanada maamulkaasi shaqo la-aan ku wajahaya boqolaal kun oo dhallinyaro ah sida uu sideedii bishii maye dhammaatay ka dhawaajiyey wasiir ka tirsan maamulkaas warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan muslimiin badan ayaa qaybo ka mid a yurub ka sameeyey isku soo baxyo ay uga soo horjeedaan gumaadka ah ay yuhuuddu ka wado marinka khaza kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka dalalka swidhen iyo faransiiska iyagoo ka muddo horaadaya dembiyada joogtada ah ee ay ciidamada yuhuuddu ku hayaan dadka muslimiinta ah ee reer falastiin dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in yuhuuddu joojiso gumaadka wuxuushnimada ah ee ay kula kacayaan muslimiinta rayidka ah ee u badan hooyooyinka iyo caruurta ee ku nool khaza boqolaal ka mid a muslimiinta isku soo baxay ayaa labadii saac ee ugu dambeeyey banaanbax ka dhigay magaalada stockholm ee caasimada swidhen si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan muslimiinta falastiin iyo nacaybka ay u qabaan yuhuudda ka qaybgalayaasha banaanbaxyada lagu taageerayo falastiiniyiinta ayaa kor u qaadayay boorar ay ku xardhan yihiin halkudhogyo kala duwan oo ka dhan ah gumaysiga waxayna cambaareynayaan dilka carruurta waxayna dalbanayaan in la joojiyo gumaadka marinka khaza oo si xiriir ah u socda tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay isku soo baxayaashu waxay sheegeen inay kaxun yihiin taageerada swidhen iyo maraykanka oo ay siinayaan yuhuudda faransiiska kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada marse ee dhacda duleedka badda mediteraneyanka iyagoo halkaa ka sameeyey mudaharadyo ballaaran oo lagu taageerayo dadka reer falastiin sidoo kalena lagu cambaareynayo dembiyada argagaxa leh ee ay yuhuuddu ka wadaan marinka khaza gumaadka yuhuuddu ka wadaan khaza ayaa galay maalinkii laba boqol iyo afartan iyo koowaad warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa